الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي توصل وفي المعاني والوصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا لابد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد والجبذ والجذب كبير ويرى للأكبر السلم وسلبا من درى والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق كذا اشتقاق الجمع مما أفرد ونفي شرط مصدر قد عهد وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق وحيثما ذو الاسم قام قد وجب وفرعه إلى الحقيقة انتسب لذا بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل ثالثها الإجماع حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى عليه يبنى من رمى المطلق فبعضهم نفى وبعض حققه فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدا فصل في الاشتقاق waxaynu ku jiray qaybtii carabiyada ku saabsanayd halkana wuxuu ka gelayaa ishtiqaaqa waxa la yidhaahdo ishtiqaaqa culammadu waxay ku tilmaameen inuu yahay cilmi markaa aada u muhiim ah oo yacni markaa aada loogu baahan yahay oo wax fara badan ay ku xidhan yihiin saas aawadeed buu markaa zarkashi wuxuu odhanayaa wa qaala ala'immatu alishtiqaaqu min ashrafi culuumi alcarabiyati wa adaqiha وعليه مدار علم التصريف في معرفة الأصلي والزائد والأسماء والأفعال لبنية يحتاج إلى معرفتها لبنية يحتاج إلى معرفتها في الاشتقاق وتوقف عليه في النحو البحر المحيط في مجلة الكواد أفر بقول يشني أفرتا مركا إنو آد مهم يهي أو وحفر بضن أي كحرينهين أي مركا إنو التلمامين والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل والاشتقاق اشتقاق ردك علنت ذوي اللفظ أذو علسو إلى لفظ إري كلا أذو علسو إري باد إري أعلنيس الذي معني سالك سوقاتي وأطلق إطلاق سيدا بكول في الذي كي تأصل يعني مركا أصل نقضي يعني مركا كو إطلاق وفي المعاني معاني ذا مركا وفي المعاني والأصول اشترطا وفي المعاني معاندنا مركا كو إطلاق وفي المعاني والوصول اشترطا واشترطا مركا شرط بكور تناسبا تناسبا ومنضبطا مركا يسو يعني كانشو أما إسو دوانشو بينهما كدحية ومنضبطا حديث مية وفي المعاني معنياش كسوغا labada macnee labada lafdi kala sheegayaan iyo wal usuuli asallada marka xuruufta asalka ah inay waxa weeye munaasaba ka dhaxayso yacni labadaaba shardi washtaridan bay ku tacalluqaysaa fi lmacaani wuxuu halkan ka warramayaa ishtiqaaqa waxa la yidhaahdo ishtiqaaqu luqada waxa la yidhaahdaa yacni waa soo dhambal yacni soo marka yacni goosi weeyaan ama soo dhambasho wax lasoo dhambasho ama lasoo goosto taasaa luqa ahaan la yidhaahdaa waxaa istilaaxaan laakiin loo yaqaanaa taw inoo tacriifinayo ah in lafdi lafdi loo celiyo oo la yidhaahdo laba macne ee labada lafdi macna ka dhaxeeya oo midkood baa ka kale laga soo qaatay in sidaas la yidhaahdo ishtiqaaqana marka laga warramayo waxaa markaa la yidhaahdaa keebaa waxa weeye yacni asala oo wax laga ishtiqaaqaa keebaana wax loo ishtiqaaqaa marka taas waxay yidhaahdaan culammada qaarkood ficilka wax laga soo ishtiqaaqaa oo asal ah waana sida kuufiyiinta laga sheego culammada qaarkoodna waxay yidhahdaan maya masderka wax laga soo ishtiqaaqaa oo isaga ayaa asal ah almasdaru aslun wa ayu aslin marka asal dhammaanti isaga ah marka isaga wax laga soo ishtiqaaqa oo marka laga eego in yacni ficilka iyo masderku masderku hal macno oo mufrada inuu sheegayo xuduud keliyuu sheegaya ficilkuna xuduud iyo zamaan uu ku lamaan yahay oo azminadii saddexdaa mid ka mida uu ku lamaan yahay ayuu sheegaya marka macnihiisu waa murakab macnaha masderkuna waa mufrad marka macnaha mufradka ah inuu asal yahay ayaa laga soo qaadanayaa intaan tarkiib la helin ifraaj baa la helay sidaas iyada ah ictibaarkaasay basriyiintuna u yidhaahdeen masderka asala qolyaha qaarkoodna waxay yidhahdeen mid waliba waxa weeye wa aslun bira'sihi oo waxa weeye midnaba ka kale lagama soo qaadan bay yidhaahdeen waana sida marka ibnu talxat alundurusiya marka uu ku tegey weeyaan oo mid waliba asal buu gaarnimadiisa u yahay midnaba ka kale lagama soo qaadan culammada qaarkood way dhexdhexaysteenoo waxay yidhahdeen ishtiqaaqa ma laga wad labada eray macnaa kulmiya oo munaasabo macnaa oo ka dhaxeeya ayaa jira xuruuftiina qaarkoodna way iska shabbahaan macnona waa iska shabbahaan oo way isaga egyihiin haddii sidaa looga jeedo mid walba waa la odhan karaa ka kale waa laga soo qaatay culammada usuuliyiinta qaarkood baa sidaas iyadaa u dhexdhexaystay oo waxay yidhaahdeen haddii laga wado oo laga tilmaamayo eraygan iyo eraygan yacni macno munaasaba ayaa ka dhaxaysa xuruufina waa ka dhaxaysa haddii sidaas la yidhahdo mid walba waxaa la odhan karaa ka kale mushtaqu minhu buu ka yaho waa laga soo qaatay biictibaar markaysagaa macnaa ka dhexeeyaa laga wadaa haddii sidaa looga jeedo waa caynkaas laakiin haddii laga tilmaamayo mid baa asal oo ka kalaa farac ka ah oo laga soo qaatay oo haddii sidaas looga jeedo yacni sawaabku wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo masderka asalah oo markaa afcaashana laga soo qaatay in sidaas la yidhaahdo ayaa asal ah marka macnahan ku saabsan in la yidhaahdo macnaa ka dhexeeyo laga soo ishtimacnaa ka dhexeeya oo mid walba ka kale in laga soo ishtiqaaqo calaa hada alictibaar bimacnaa in macnahaas ay isaga yimaadaan oo ka kale macnaha uga tago waa suurowdaan haddii sidaas looga jeedo ahlucilmiga qaarkood waa u isticmaalaan waana markaa sida ay ku ishkaal bixiyaan ishkaal culammada qaarkood ay soo arooriyaan oo yidhaahdaan asmaada ilaahay markaa leedihiin alkhaaliqu iyo albaari'u iyo alraxmaanu iyo alraxiimu markaa leedihiin waxaa laga soo ishtiqaaqay raxmaa laga soo ishtiqaaqay ama khalqibaa laga soo ishtiqaaqo iijaadkii ah ama waxa weeye waxaa laga soo ishtiqaaqay yacni alrasaaqu yacni markaa rasqi baa laga soo ishtiqaaqay oo marka ah arsaaqista markaa sidaas iyadaa leedihiin macnaheedu miyaynay ahayn asmaada ilaahay waa xaadiso yacni masderkan baa ka horreeyey markaasaa markaa masderkani markuu ka horreeyey baa laga soo qaatay masderkan oo masderkan markii laga soo qaatay iyaga ayaa dembeeyey masderkuna waa ka horreeyey miyaan sidaasi ka dhalanaynin ishkaalka noocaasa culammada qaarkood markay soo aroorinaya ibnuulqayim aljawsiya waxa uu ku ishkaal bixiyey oo uu yidhi macnaha laga lagama wado loogama jeedo asmaada ilaahay marka ishtiqaaq loo sugayo oo laleeyahay isimkani waa mushtaq ama markaa taa laga hadlayo lagama tilmaamayo waa laga soo qaato farac buu ka yaho wuu ka sii tartiibsamay laga tilmaami maayo ee waxaa looga jeedaa macnaa ka dhexeeyo macnahaasay isaga tagaan sidaasaa markaa looga jeedaa buu ibnuqayim aljawsiyana ku ishkaal bixin jiray marka ishtiqaaqa waxaa loo eegaa markaa arkaan buu u baahan yahay mushtaq iyo mushtaqu minhu iyo waxa weeye munaasabo macnaha xaggeeda ku saabsan xuruufta asalka isaga tagaan intaas afartaa rukni buu u baahan yahay afartaa rukni ayuu u baahan yahay waa mushtaq waa in la helaayo mid lasoo dhambalo waa in la helaa mushtaqu minhu yo mid laga soo dhambalayna waa in la helaa xuruufta asalka ah xuruufta asalkaa inay iskuwa mid ka yihiin taasna waa in la helaa waa midda markaa afraade waa in waxa weeye munaasaba xagga macnaha waa inay ka dhaxaysa rukni shanaad bay culammada qaarkood ku daraan oo waxay yidhaahdaan tartiibta xuruuftu siday u kala horrayso oo mushtaqu minhuga iyo mushtaqa ay u kala horraynaysaa waa inay iswaafaqsanaadaan e haddii ay isdaba maraan yacni lama odhanayo midkood baa ka kale laga soo ishtiqaaqa midkood ayaa ayaa ka kale laga soo qa laga soo ishtiqaaqa oo xulum iyo milxi iyo xilmi iyo waxa weeye yacni maxal yacni lama odhanayo midba ka kalaa maxal ka daa yacni markaa lama odhanayo midba ka kalaa laga soo ishtiqaaqin lama odhanayo oo milxi iyo markaysagaa xilmi lama soo kala ishtiqaaqin ama xulun a yacni saa lama odhanayo qolyaa qaarkood baa ku mubaalaqoodo iyagii yacni lafteeda doonay inay waxyaalo takallufaada ay sameeyaan oo yidhi markaysagaa erayga kalmi iyo mulki iyo lakmi waxa weeye markaysaga waxaa ka dhexaysa xuruuftii asalka ahaa erayada mulki iyo malki iyo erayada mulki iyo iyo kalmi iyo iyo lakmi waxaa ka dhexaysa qaarkood yidhaahdeen marka waxa weeye xuruuftii asalka maadaama ay ka dhaxayso waxbaa ka dhexeeya waa in macnana ka dhexeeya oo waxay yidhahdeen lakmi waxa weeye waa wixii uu ku dhufanayey waxbuu ku dhuftay yacni marka waxa weeye lakamahu bimacnaa waxa weeye iyo kalmina waa dhaawacay weeyaan kalmina waa dhaawacay wey mulkina waa mulkiyey weeyaan marka intaba waxa ka dhaxaysa yidhahdeen shiddada ka dhaxaysa marka ishtiqaaqa iyadoo xuruuftu is- ee, daba marsan yihiin qolyaha qaarkood baa doonay inay sugaan dabeedna markaysagaa macna inay isugu keenaan ayay markaa dooneen dabeedna waxay yidhaahdeen intaba waxaa ka dhaxaysa yacni ashidda ama waxaa ka dhaxaysa ata'siir saamaynta ama markaysagaa adayga ayaa ka dhaxaysa oo haddii la eego markaysaga markaa mid walo intaa ka midiba ta'siir waa keensanaya ee shiddana waa leeyahay sidaas aawadeed ayaa markaa lagu soo qaatay wuu inoo keeni doonaa marka ay xuruufta isdaba marsan inuu ishtiqaaqul akbar baa la yidhahda qolyaha qaarkood baa sugaya ee weynarkiisaynu ku arki doonaa waxa uu ihi walishtiqaaqu ishtiqaaqu radduka celintaada weeye allafda aad celiso ilaa lafdi lafdi kale aad u celiso wa aliq ilaaq buu yihi fi ladii kii ta'asala asal noqday ilaaqo waa inay iskaga mid ka noqdaan washtaridan shardi buu yihi tanaasuban yacni tanaasub oo baynahumaa ka dhaxeeya ee mundabidan tanaasubkaasoo mundabidan xadaysmaya oo fil macaani macnayaasha ku sugan iyo wal usuuli usuusha ku saabsan yacni xuruufta asalka waa inay iskaga mid ka yihiin waana in macnahana ay isku- iskaga mid ka yihiin laabud- laabudda fi lmushtaqi min taqyiiri waxa uhi laabudda waxaa urtilaa fi lmushtaqi mushtaqa gudihiisa min taqyiiri wax bedelaad la yidhaahdaa inay ku dhacdaa waa hurtilaa taqyiirkaasoo muxaqaqin mid la xaqiijiyey oo la sugay ahaaday oo la arkayo aw kaana daa taqdiiri ama mid qadaraad u saaxiiba ahaaday oo aan markaa la arkaynin kuu doonaba ha noqdee taqyiir inuu galaa ilaaba ilaa waa daruuri taqyiirkaasi ha ahaadee ziyaado gash ama ha ahaado nuqsaan gash ama ha ahaado markaysaa xan markaa xuruufta eh, yacni xarakaadka wax laga bedelo yacni markaa kay doontaba ha noqotee ha ahaato marka intaa aynu sheegnay mid inay mid waliba gaar ahaanteeda u dhacdo ama ha ahaado inay tarakubto ay markaa yacni isu timaado sidaas aawadeed markaysagaa kutubta usuuliyiintu waxay sheegayaan ilaa shan iyo toban nooc oo tagyiiri inay ka imanayaan ilaa shan iyo toban nooc oo tagyiiri inay ka imanayaan tagyiirku marka waxaa weeye ee kelmadda la odhanayo waa mushtaq iyo kelmadda la odhanayo mushtaqu minhu yacni inuu waa inay wax ku kala bedelaadaan bedelaanta ay wax ku kala bedelaanayaan oo shan iyo toban nooc oo tagyiir inay ka imanayaan tagyiirku marka waxaa weeye ee kelmadda la odhanayo waa mushtaq iyo kelmadda la odhanayo mushtaqu minhu yacni inuu waa inay wax ku kala bedelaadaan bedelaanta ay wax ku kala bedelaanayaan waa markaysa waxaan markaa waa badnaanaysa mar waxay noqonaysaa in xuruuf lagu siyaadiyo xuruuf in lagu siyaadiyo darbi baa markaa mushtaqu minhu ee daarib baa laga soo ishtiqaaqay xaraf baa lagu siyaadiyey آه. يعني مركا وحوية ضرب ما مشتق منه يا ضرباء لقصو اشتقاقا يعني وحوية آه، حقي وحوية حروفته وحبل لقى مبدل الحركات كيبا مركا تغيير لقو سميه ضرب يا ضرب ضرب ضربا أي لقلي مركا ضربا ومركا مشتق منه ضربه مركا يساحن عين كيدي لحركيين وحيته ومشتقين مركا سيداس أوديت تانا تغيير كيساسا لقو سميه آه، ساس الله waxaa dhici karta in waxa weeye ay israacaan baaba dhici karta oo xarakaadka iyo markaysaga xuruuftu labaduba inay israacaan saas si laeg waxaa suuragala markaysaga ilaa afar tagyiir ama saddex tagyiir inay ku kulmaan baa suuragala ilaa shan iyo toban nooc bay markaa tirinayaan kaasi waxa weeye waa tagyiirka markaa muxaqaqa ah ee bimacnaa waxa weeye la arkayo ka muqadarka waxaa laga tilmaamayaa haddiiba ay dhacdo ee labada markaa mushtaqa iyo mushtaqu minhugu inay iswaafaqaan waa inay waxba ku kala duwanayn laa xuruuf walaa xarakaat midnaba aynay ku kala duwanayn waxaa la qadarayaa inuu markaa tagyiir muqadar inuu jiro ah waxaad tidhi alaba alaba talaban ama jalaba jalaban yacni jalaba waxa weeye waa markaysa waxan markaa waa masdar yacni markaa jalabana waa ficil waa mushtaq iyo mushtaqu minhu bay ka yihiin yacni xaggii xarakaadka iyo xaggii xuruuftaba waa iska waafaqsan yihiin waxay culammadu yidhaahdeen waxaa la qadarayaa oo la odhanayaa yacni dalaba caynka markaa kelmadoo laamkaa xarakaynta uu xarakaysan yahay kordhiga yahay iyo waxa weeye yacni talaban ama jalaban xarakaynta uu xarakaysan yahay masdarkoodu uu xarakaysan yahay waxaa la odhanayaa xarakadii masdarka ee fatxada ee saarayd ee talaban iyo jalaban ahaatay waxaad qadaraysaa in fatxadii laga qaaday fatxadii markii laga qaaday baa fatxa cusub baa ficilka la saaray fatxadana tii hore ma aha waxaad u niyoonaysaa inay mid kale tahay marka tagyiir baa ku sugan taqyiirkii haddaad arki weyda qaacidada si loo badbaadiyo waa in la yidhahdo waa muqadar oo fatxadan baan fatxadii ahayne fatxo kale weeyaan sidaasaa lagu qadaraya waa in la yidhahdo laabudda fi lmushtaqi mushtaqa gudihiisa waxaa hurtila ah min taqyiiri wax bedelaad la yidhaahdaa muxaqaqin taqyiirkaas oo muxaqaqin mid xaqiijiyo la sugay ahaaday oo la arkayo aw kaana ama ahaaday daa taqdiiri mid qadaraad u saaxiiba wain yakun limubhamin faqad cuhid muطaridan wagayruhu laa yatarid wain yakun hadduu yahay ay huwa wasfigu yani limubhamin mid u sugnaaday markaysaga yani ay lidaatin mubhamatin daata mubhamaha mid u sugnaaday hadduu yahay faqad cuhida waxaa lagu ogaaday muطaridan mid qiyaasoobayaa lagu ogaaday wagayruhu kaa waxaan ahayna laa yataridu ma markaa itiraadayo ma qiyaasoobayo tanna waxau inoo tilmaamayaa mas'alo ku saabsan waxyaalaha lasoo ishtiqaaqo waxay u qaybsamaan waxyaalo qiyaasoobaya iyo waxaan qiyaasoobaynin waxyaalaha qiyaasoobaya waxa weeye waa wasfi kasta oo yacni daato mubhamo ah sugnaanshaha uu ku sugan yahay magac looga dhalinayo aan daato mucayanana ku gaar ahayn daata mucayanana aan ku gaar ahayn wasfi kasta oo daata mubhamaha oo mucayano aan ahayn yacni loo soo ishtiqaaqayo looguna magacaabayo in waxa weeye wasfigaasi inuu ku sugan yahay sidii caalamnimona aan laga dareeminoo markaa waxa weeye aan daata mucayana ku gaar ahay taasaa waxaa la yidhaahdaa waa muarid baa la yidhahdaa sidaa wixii aan ahayni muarid ma aha walow haba loogu magacaabo wasfi inuu ku sugan yahay oo waxa looga ishtiqaaqe marka bayd kasta wuu ka tilmaamayaa tan noocaasa weeye laakiin sida uu u cabiraa waxay tahay si noocan maa aan waadix ahayn ayay markaa tahay zarkashi isaga oo markaa baxrulmuxiidka ku tilmaamaya waxa weeye waaldaabitu fii dalika annahu ima an yujcala wujuudu macna alasli fii maxalli tasmiyati min xaysu inahu daakhilun fiiha waalmuraadu daatun maca ictibaari nisbatihi ilayha fahada yataridu fi kulli daatin fahada huwa almutaridu وإن كان المراد ذاتا مخصوصة على شخصه امتنع التعدية لأن الاشتقاق من الثروة لأن الاشتقاق من الثروة والاستدبار والضيغم والاستقرار بمنزلة جزء العلة المركبة من القياس والجزء الآخر كون هذا المشتق علما لهذا الوضع أو خاصا به البحر المحيط مجلد ككواذا فربقل يسقال يفنت معناها وينوتي الماما يا وحي تعالى haddii waxa weeye laga yeelo macnaha asalku inuu ku sugan yahay maxalka markaa magaca inuu markaa macnaha asalku inuu ku sugan yahay haddii magaca looga samaynayo oo looga dhigayo markaa inuu soo gudagelayo isaguna oo aanu isaga ku gaar ahayn oo aanu daatada mucayanka ah magacan isagu ayna iska lahayn oo aanu ku gaar ahayn yacni taas waxaa la odhanayaa waa mudarib oo daata kasta oo shayga wasfigaasi ka dhaco waxaa la odhanayaa magac waa looga samaynaya waa looga ishtiqaaqaya yacnii darbi baa tusaalaheedu ahaaday garaac garaacu waxa weeye waa wasfi daarib marka la yidhi waa garaace waxbuu garaacay zaydun daaribun waxa markaa yacni loo ishtiqaaqayaa daato kasta oo darbi ka dhacay yacni wasfiga darbi la yidhaahdaa inuu ku guda sugan yahay la ogaaday oo uu ka dhacay yacni daato kasta oo darbi ka dhacay baa markaysagaa lagu magacaabaya daarib madruubna waxaa lagu itlaaqayaa oo lagu magacaabayaa daato kasta oo yacni darbi ku dhacayna madruub baa la odhanaya madruubna waxaa loo yidhi markaa magacnimo loogu gaar yeelaya ma ahe waxaa looga jeedaa wixii la garaacay unbuu soo gudagalo isaguna ka mid yahay daaribna waxaa loogu magacaabay macnihiisu ma aha zaydun daaribun marka la yidhaahdo inuu zayd daaribnimada isagu la gaar yahay loogama jeedo ee cidda darbigu ka dhacay buu ka mid yahay baa laga tilmaamayaa sidaasaa loogu magacaabay hadday caynkaasoo kale tahay mutarid bay noqonaysaa way qiyaasoobaysaa cid gaara kuma gaar aha hadduu laakiin muraadka looga jeedaa uu yahay daata gaar ah daata gaara magacan loo sameeyey oo lagu magacaabay ishtiqaaqani waxa uu yahay musaxixun lilmacna lilismi musaxixun litasmiya magacowga lagu magacaabayo wuu asixinayaaye oo waxa weeye wuu arjaxayaa dheh yacni wuu arjaxayaaye isagu markaysa waxaan ma aha yacni ka daat ahaan keensaday ma aha yacni ishtiqaaqan wax loo ishtiqaaqayo isagu ma kellifinoo ma keensane waxa weeye laakiin bes wuxuu u yahay murajix yacni arjaxay in sidaa lagu itlaaqo tusaalihiisu waxay ahaatay alqaaruuratu quraaradda quraarad maxaa loogu magacaabay quraaradda min alqaraar baa laga soo qaatay liannahu yaqaru almaau fiihi fiiha yacni biyaha ayaa ku dhex sugnaado min alqaraar baa laga soo qaatay oo wax kastoo biyo ku dhex sugnaadaan ma la yidhaahdaa qaaruuro ceelna ha ahaatee mar hadday biyaba ku dhex sugnaadaan ama berkedna ha ahaatee qaaruuro ma lo odhanaya maya qaaruuro la odhan maayee yacni markaa waxaa zujaajada ee markaa yacni ka samaysan yacni markaa dhalada la yaqaano taasaa quraarad la yidhaahdaa oo maxaa loogu makaa magacaabay oo maxaa loo maxaa yacni markaa loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay murajixuun buu u yahay waa magac yadu ay la gaar tahay oo ay la khaas tahay ee wax kastoo biyo ku sugnaadaan ceelna ha ahaatee ama berkadna ha ahaatee qaaruuro lama yidhaahdo ee taa macruufkaa unbaa qaaruuro la yidhaahdaa surayo waxaa la yidhaahdaa yacni markaa laxaha ayaa la yidhaahdaa oo xaggee surayo laga soo qaatay min asarwati baa laga soo qaatay sarwa ayaa laga soo qaatay yacni marka waxa weeye oo wax kastoo macnahaasi ku sugan yahay ma lagu itlaaqayaa surayo ma lagu itlaaqaya walow xidigabayaynay ahaane maya laguma magacaabayee waxa ay tahay waa magac iyagu ay la khaas yihiin oo laxuhu la gaar yihiin suraya weeyi yacni suraya waa magac ay la gaar yihiin laxuhu oo markaa yacni ururtuun baa la yidhaahdaa dabaraan markaysaga waxaa la yidhaahdaa yacni xidiga ayaa la yidhaahdaa dabaraan xidigaha markaa la yidhaahdo maxaa loogu magacaabay xidigo kale inay ka dambeeyaan baa loogu magacaabay oo wax kastoo wax ka dambeeya dabaraan ma la odhanayaa walow bini aadamna ha ahaadee jawaabtu waa maya maya la odhan maayo magaca dabaraan la yidhaahdo xidigahaasaa la gaaroo la khaas ah mar hadday la khaas yihiin walow ishtiqaaq haba lahaadaanoo waxa laga soo ishtiqaaqoo dabuur iyo wax la mid ah haba laga soo ishtiqaaqee waxay ahaatay midaan yacni markaa la gudbinaynin oo layska qiyaasanaynin ayay tahay sababtuna waxay tahay waxa weeye shaygan lagu yidhi ma itiraadayo cillada qiyaaska keensanayaa wax ay hadday buuro tahay buu markaa keensan lahayd in la qiyaaso cilladuna buure ma aha ishtiqaaqan waxaa lagu yidhi waa laga soo ishtiqaaqay waa juz cilladii ka mid ah cilladii oo dhammaystiran maahe waa bacdulcillo cillada inta kale waxa weeye waa inuu waxaani shaygan laftiisa yahay iyo in markaa la isu geeyo macnahan markaa hadda laga soo ishtiqaaqay labadaasoo la isu geeyo ayaa cillo isku ah labadiibaa wada keensanaya jus-ulcillana kullulcillo laba mid aha cillada juskeed iyo kulligeedna isku mid maaho markaa yacni isku yacni nooc yacni sidaas yada ah ayaynay markaa u ahayd marka sidaas buu zarkashi tilmaamay hadal kaleo ka sii waadaxsan isagana waa ku caddeeyey oo markaa kaa ka sii yacni yaro dheer oo waxau odhanaya waddaabitu أن المطرد ما كان لذات قصد فيه المعنى والمختص ما قصد فيه مجرد الذات والمعنى تابع يعني ضابط كاللغو حدين يا وحي تاي كمركا قياسوبي يا كان قياسوبي وحي ذات أصغنا ذي معناها اللولة قصدي وحل إلى ذا يعني ذات ذا سينمركا وحي دون ذا تفرق أين كالهيد أي ذات إن نقطتين معناها سن مكوسو غير لقى إيجيو كاوحوية وكمطرد كا مختصنا وحل إلى ذا kadaatada laftiisa loo qasdiyey macnaha aan asaalata loola qasdinay macnuhu iska taabic yahay oo daba socod yahay yacni kaas weeye lagaba yaabo dadka qaar inayna garanaynin macnahaas inay tahay sababu tasbiir oo surayo dadku waa yaqaaniin markaa in laxaha la yidhaahdo ama ururta la yidhaahdo laakiin dad badan baaban garanaynin ururta waxa surayo loogu magacaabay mina sarwati in laga soo ishtiqaaqay dad badan baan garanay dabaraan markaa xidigo macruufa in la yidhaahdo yacni markaa dadku waa yaqaanaa laakiin dabaraan yacni markaa dubur in laga keenay erayga oo idbaarka ku sugan darteed loogu magacaabay taas yadaa markaysa waxaan markaa dad badan baan garanay maca yacni daatadaa maqsuud ah macnuhu iska taabic buu yahay mar hadduu macnuhu iska taabic yahay daatadun ay maqsuudo tahay waa nooca aan qiyaasoobayn laakiin noocaan qiyaasoobaya waa nooca macnuhu maqsuud yahay ee daatadu ayna maqsuud ahayn oo daata kasta oo yacni wasfigaasi ku sugan yahay magacaa lagu magacaabi karo ayaa waxaa lo odhan karaa oo loo ishtiqaaqi karo ayaa waxaa lo odhan karaa waa mudarib waqad yuqaalu ina wujuuda macna alasli fi kuli tasmiyati qad tuctabaru min xaysu inahu dakhala fi tasmiyati walmuraadu daatu lmaa daatu lmaa bictibaari nisbatin lahu ilayha fahada yadtaridu fi kuli daatin فيه معنى الأصل كالأحمر فإنه لذات باعتبار أن الحمرة داخلة فيه وقد يعتبر من حيث أنه مصحح للتسمية مرجح لها كتسمية الذات لها الحمرة بالأحمر لكونها أحمر لا باعتبار دخول الحمرة في مسمى ولهذا لو زالت حمرته يصح إطلاق الأحمر عليه marka calaa kulli xaal waxaa la kala farqinayaa uun hadalka uu sii bayaaminayaa dabeedna wuxuu ku soo gabagabaynaya waxaasiluhu alfarqu bayna tasmiyati lgayri liwujuudihi fiih aw biwujuudihi fiih fahuwa maca allaami ishaaratu ila alcaalamiya wa maca albaabi ishaaratu ila almusaaxaba albaxru lmuxiid mujalladka koowaad afar boqol iyo lixdan bitaxqiiqi taamir marka taas waxaa inoogu tilmaamaya midna macno markaa magacnimo oo iska caalamiye ah oo daatada shaygun loo qasdinayaa laga fahmaya kaa lama qiyaasanayo midna macno caalamiye markaysagaa laga fahmi maayo macno musaaxabo oo wasfigan inuu musaaxib la yahay oo sidaas loogu magacaabay ayaa markaa laga fahmaya macno caalamnimona markaa lagama dhadhansanayo taasna waxa weeye waa nooca markaysa waxaan markaa qiyaasoobaya weeye sidaas aawoodee waxaa kala farqi ku sugan yahay yacni calamkii iyo yacni markaa wasfigiiba markaa yacni kala duwan oo iminka waxa weeye nin baabad waxaad u bixisay axmar baa magaciisa la yidhahdaa ninkaasi hadduu doono maba casaba iska caalam weeyaanoo wasfinimo markaysaga haddii la doono looma jeedo ka noocaasoo kale in wax loo ishtiqaaqa ma suuragala yacni mid baa sifa ahaan lagu sifaynayaa axmar ama aswad yacni sawaad inuu ku sugan yahay ama xumra inay ku sugan tahay baa markaysagaa loogu sifaynaya marka waxa weeye shaygii kaste xumra ku sugan tahay axmar baa la odhan karaa xajar ha ahaado geed ha ahaado yacni nin ha ahaado awra ha ahaado wuxuu doona ha noqdo wahaakada limubhamin markuu ku yidhi wuxuu kala saarayaa daatadu inay mubhaamo tahay iyo inay mucayano tahay haddii daato mucayanoo magacan uu iska cayimaya ay tahay macno calamnimo oo kaley si u yara shabbahdaa waa sida alqaaruura qaaruuro marka la yidhahdo qof waliba wuxuu iska garanayaa yacni waxaa biyuhu ku sugnaanayaan ee zujaajada ka samaysan inuu yahay buu iska garanaya marka waa daato mucayanaa laakiin wixii daato mubhamaha u sugnaaday oo daatada mubhamkaa la yskaga magacaabayo daato mucayanoo aan laf ahaanteeda loo qasdinayn lagu magacaabayo ee laakiin daato mubhama ah yacni daato kasta oo wasfigaasi ku sugan yahay layskaga magacaabayo inuu ku guda sugan yahayna loogu magacaabayo cilladu ay taa tahay oo cillada buuri ay tahay wasfigani ma ku sugan yahay aan wax kala raacin yacni taasna waxa weeye waa nooca qiyaasoobay wa in yakun hadduu yahay ay huwa waصfigu limubhamin ay lidaati mubhamatin daata mubhamaa mid u sugnaaday faqad cuhida waxaa lagu ogaaday mudaridan mid qiyaasoobaya wagayruhu kaas waxaan ahayn laa yadaridu ma idiraadayo marka ishtiqaaqaas loo soo ishtiqaaqayana waxa uu yani shaarixu tilmaamaya shanqiidi waa maa lam yamnac minhu maanicun in loo soo ishtiqaaqa markay sidaas tahay waxa weeye waa inta aan wax maanic u diidin ومحل اضطراد الاشتقاق فيما لم يمنع منه مانع بيكساب صناتا تساليس وحي هاتي والله ذو الفضل العظيم يعني ذو الفضل إلهي حوية فضل وصفي أهي وكسوية أو فضل بأصاحبيها haddana marka waxa weeye lagama soo ishtiqaaqayo lama odhanayo faadil baa ilaahay la yidhaahdaa sababtu waxay tahay maanic baa diido asmaada ilaahay baa tawqiifi ah marka macnuhun calaa kulli xaal wuxuu dhacaya wa minhu mukhtasun kalqaaruurati yacni waxaa ka mida markaysagaa mid mukhtas ah oo qaaruuradoo kale la mida iyo midaan markaysagaa mukhtas ahayn ee marka mutarid ah sida waxa weeye daarib iyo madruub iyo waxa la midka waljabdu iyo waljadbu yacni labadaa eray ee ishtiqaaqoodu kabiirun waa weyn yahay oo qalbibaaba markay waxa dhacay baan leeyahay marka yacni qalbi baa dhacay de wa yaraa waa arkaa buu yidhi oo waxa uu ogsoon yahay man daraa kii daranayaa markaa cilmigan asalma erayga asalmi la yidhaahdo markaa dhaawaca ah yacni qarka la jabiyo iyo wixii la mida weelkao kale haddii wax laga jabiyo iyo wa salban waa la micno ah lilakbari ay lilishtiqaaqi alakbari bay ku ogsoon yihiin yacni ishtiqaaqii waa la qaybiyey saddex qaybood baa loo qaybiyey waxaa loo qaybiyey yacni markaa sagiir iyo kabiir iyo akbar mid yar iyo mid weyn iyo mid ka sii weyn bicibaara ukrana waxay yidhaahdaan wuxuu u qaybsamaa yacni sagiir yacni mid mid yar iyo waxa weeye mid awsat ah iyo mid waxa weeye kabiir ah yacni markaa sidaas iyadaana waa ka cabiraan marka haddii waxa weeye xuruuftu tartiibteedii ay leedahay xuruufta asalkaana uu iskaga mid ka yihiin mushtaqa iyo mushtaqu minhu marka waxaa la odhanayaa waa ishtiqaaq yani markaa sagiira ayaa la odhanayaa ama asqar ah waana laysla ogoliyo culammadu waa isku waafaqsan yihiin nooc labaad waxa weeye waa xuruuftii asalka ahaa iskaga mid bay labada labada kelmadood ka yihiin hase ahaatee tartiibtii xuruuftu ay u kala horraysay bay ku kala beddelan yihiin oo waa jadbi iyo jabdi mid weliba waa soo jiidasho jadaba waa soo jiitay jabada waa soo jiitay marka waxa weeye yani ishtiqaaqa noocaas oo kale waa ishtiqaaq kabiira weeye waa ishtiqaaq weyn yani marka bacdu ahlicilmina ishtiqaaqa caynkaasa way diidaanoo mar haddii xuruuftu aynay muratab ahayn culammada qaarkood way diidaan oo waxay ku daraan markaysaga arkaanta uu ishtiqaaqu leeyahay tartiibta xuruuftay ku shaneeyaan culammada qaarkood nooca kale waxay tahay waa ishtiqaaq la yidhi ishtiqaaqu lakbar oo haddii markaa kaas hore xuruufta la kala bedelay ama la kala hormariyey kabiir haddii lagu magacaabo akbar baa la odhanaya haddii ka awsad lagu magacaabana kanna kabiir baa la odhanaya waa in xuruufta asalka aynay ka midaysnayn laakiin laba xaraf oo isku maqraj dhow baa laysku bedelayaa oo halbun iyo halmun yani waxa weeye miimka iyo ba'du waa isku makhraj maadaama ay isku makhraj yihiin dhowaanshaha ay isku dhow yihiin darteed baa laysugu bedelay ishtiqaaqa noocaasa waa ishtiqaaqu lakbar bacdi naxwiyiinta ka midaa sugayoo sheikha markaa la yidhahdo abufatxi ibnu jinni la yidhaahdo ayaa ku tegay ishtiqaaqaasi inuu jiro qaala ibnu najaar walaktharu lam yuhbitu lishtiqaaqa alakbara yacni badan kumay sugin culammada ka midihii inay waxa weeye ishtiqaaqulakbar inuu jiro qaala abuu xayaan walam yaqul bihi min annuxaati ilaa abulfatx abulfatx ibnu jinni keliya ayaa ku tegey yacni shaarixa laftiisu shanqidi uu sheegayaa inuu ibnu jinni oo keliya ku tegey wuxuu markaa ibnu najaar raaciyey waalsaxiixu annahu gayru mucawalin calayhi licadami itiraadihi yacni sida saxiixii waxay tahay waa inaan yacni la cuskanaynin ishtiqaaqa akbarka ah bannaynta uu banneeyey ibnu jinni licadami itiraadihi inaanu mutarid noqonaynin darteed ayaa markaysa waxaan markaa aan loo cuskanaynin sharxu lkowkab almuniir mujalladka koowaad laba boqol iyo laba iyo toban waljabdu markaa yani jiidashada iyo waljadbu soo jiidashada labadu waa isku macnee kabiirun yani markaa ishtiqaaqun kabiirun waa ishtiqaaq weyn weeye ay du ishtiqaaqin kabiirin ishtiqaaq weyni qaar u saaxiiba weeyaan wa yaraa waxay ogsoon yahay man daraa kii garanaya asalma iyo wasalban yani ishtiqaaqida ay ishtiqaaqa asalmi wasalban yani markaa waxay ku ogsoon yihiin ama waxay ku og yihiin man daraa wuxuu garanayaa asalma iyo wasalban lilakbari ay lilishtiqaaqi alakbari inay u sugnaatay saasaa fiican walacjamiyu fiihi ishtiqaaqu ka jabra'ila qaalahu lxudaaqu walacjamiyu yani lafdiga markaa yani asmaada cajamiga ama isimka cajamiga ah alishtiqaaqu ishtiqaaq fiihi wuu ku sugnaaday ka jabra'iila waxay ahaatay oo kale markaa sida jabra'iil qaalahu lxudaaqu sidaas waxaa yidhi culammada xarfaanta ah baa sidaas ku tegey in ishtiqaaqu ku bannaan yahay asmaada markaa cajamiga ah tan layskuma waafaqsanaa culammada qaarkood waxay yidhaahdaan ishtiqaaqu waxa weeye ma galo meelaha qaarkood ma galo ilaa toddoba umuurood bay culammada qaarkood ay diideen sida markaa yacni baxrulmuxiidkuba uu ku sheegayo zarkashi ku sheegayo toddobada umuurood ee culammada qaarkood diideen waxaa ka mid ah asmaada cajamigaa ishtiqaaq ma gala bay yidhaahdeen saas si leeg aswaadda wixii ku saabsanoo cod ku saabsanna yacni ishtiqaaq ma galo haddii la yidhaahdo markaa quraabkii wuxuu yidhi qaaq buu yidhi yacni marka ishtiqaaq baa galo oo waxaasaa laga soo ishtiqaaqay lama odhan karo asmaada mutawaqila fii markaa yani yani mutawaqilka ku ahaatay sidaas si leeg yani markaa jumuudka iyo wixii la mida iyadana markaa ishtiqaaq ma gelayo man iyo ma iyo kuwa la midka ah saas si leeg ishtiqaaqu ma gelayo xuruufta waxa la yidhahdo ishtiqaaq ma gelayo xuruuf yacni marka inkastoo qaar ay sheegeen haddana markaa sida markaa culammadu ay u badan yihiine jamaahiirtu ku tageen wixii xuruuf la yidhaahdaana waxbaa laga soo ishtiqaaqay ma suuragal aha oo iyadana markaysagaa wax dhici kara ma aha adigu umuuro saasoo toddoba ah ayuu sarkashigu markaa tirinayaa fi lbaxri lmuxiid ku sheegaya marka acjamiga bacdi culammada ka mida waxay yidhahdeen asmaada cajamiga waa la odhan karaa waa la soo ishtiqaaqay oo macaani carbeed baa la odhan karaa waa laga soo ishtiqaaqay oo nuux niyaaxada loogu magacaabaa la odhan karaa oo waxaa la odhan karaa aadam waxaa laga soo ishtiqaaqay min adiimi asamaa yani markaa yani min aladiim baa laga soo ishtiqaaqay ama min aludmati baa laga soo ishtiqaaqay saas oo kalea la odhan karaa siday bacdi yidhaahdaan yani markaa sidaas oo kale yani markaa culamada qaarkood waa yidhaahdeen laakiin waxa weeye qowlkaasi muctamed ma aha akarkuna markaysaga waxa ma qabaan inkastoo uu sheikhu u tiiriyey culamada xarfaantii inay sidaas qabaan waxaanu u deliishaday yani markaa lima sumiita jibriila jibriil maxaa lagugu magacaabay qaala liannii aatin biljabaruuti laakiin waxa weeye deliishadka la deliishanayo waxaa bushinaya maadaama markaysaga qolyihii soo arooriyeyba ay yidhaahdeen cid alla cid soo warisay yani markaysa waxaan markaa ma garanayno maadaama sidaas iyada ay yidhaahdeen oo culammadii markaa usuuliyiintu ay sidaas tilmaameen oo aan markaa inayna u haynin cid soo warisay yani waxa weeye xujo ma noqonayo ilaa ay sugnaato daliil ma noqonayo walacjamiyu markaas ismiga cajamiga alishtiqaaqu ishtiqaaq fiihi waa ku sugnaaday de jabra'iila markaa taasina waxay ahaatay sida jibriil oo kale luqaad badan baa ku sugan oo ilaa dhowr iyo toban luqo ayaa ku sugan bay markaa yidhaahdaan oo jibriil iyo jibraa'iil iyo jibra'iil iyo yani jimka xarakaadkiisa hoosdhig iyo kordhig lagu banneeyo iyo yani jibraal iyo adigu markaa ilaa dhowr iyo toban luqo haddaynay labaatanba gaadhsiinan bay markaa ku bannayn jireen xataa nuun markaa qaar baa u bedelo jibriin markaa in la yidhaha jibriin waxay markay tahay waa luqatun fii jibriila jibriil luqa ku sugan baa jibriin qudheeda la yidhahaa in laamka nuun loo bedelo markaa luqaad badan baa iskaga sugan ka jabra'iila taasi waxay ahaatay sida jabra'iil oo kale qaalahu lxudaaqu sidaas waxaa yidhi culamada xarfaanta ah kada ishtiqaaqu ljamci mima ufrida ishtiqaaqu ljamci jamac in lasoo ishtiqaaqo mima ay min aladii kii laga soo ishtiqaaqo ufrida mufrad laga dhigay laga soo ishtiqaaqaa kadaa madkuurka lasoo sheegu la mid ahaado isaguna waa bannaan yahay wa nafyu sharti masdarin masdar in la shartiyo diidmada la diidayo qad cuhida waa la ogaaday waxa uu inoo tilmaamayaa in waxa weeye haddii la arko jamac haddii la arko waxaa la odhanayaa mufrad baa laga soo ishtiqaaqay yani musanana waa la mido haddii musana la arkana mufrad baa laga soo ishtiqaaqay waa la odhanaya rijaal rajul baa laga soo ishtiqaaqa la odhanaya rajulaana yani rajul baa laga soo ishtiqaaqo musanaha iyo jamaca mid walba mufrad baa laga soo ishtiqaaqa masdar in la shardiyo shardinta masdar la shardinayo way diideen culammadu oo waxa weeye arrinkaa waxaa lagu ogsoon yahay in la diiday sidaa iyadaa baa lagu ogsoon yahay culamada qaarkood baa waxay yidhahdeen waxaa lasoo ishtiqaaqayo waa in waxa weeye masder ay leeyihiin laakiin wixii masder aan lahayn waa in yacni ishtiqaaq laguma tilmaamayo marka ishtiqaaqa hadda baabkan lagaga warramayaa waxaad moodaa macno ka caamsan macnaha waxa weeye ishtiqaaq markaa fii kutub alcarabiya markaa lagaga warramo inuu ka caamsan yahay sidaas iyadaa baad moodaa oo xataa waxyaalihii jaamidka ahaa ee loo qaybin jiray markaisagaa la odhan jiray waxay u qaybsamaan asmaadu markaysagaa mushtaq iyo markaysagaa jaamid ama mushtaq iyo hayru mushtaq yani saasay u qaybsamaan yani waxa weeye tii inay markaa hadda ay ka wada dhigayaan in wada mushtaq marka ay yihiin saas yada ay ka dhigayaan oo masdar yani inaan la shardinaynin sidaas yadaa ayay markaa yani tilmaamaysa waxa uu tilmaamayaa shaarixu xataa afcaasha jaamidka ah ee markaysagaa la yidhahdo waa hayru mushtaqa yani mushtaq markaysagaa waa iska tahay buu odhanaya marka masdar aan la shardinaynin mushtaq lafteedu waa tahay wanafyu sharti masdarin qad cuida yacni anahu laa yushtaradu fi lishtiqaaqi wujuud lmasdar bal yushtaqu min masdarin muqadar masdar muqadaro oo in la dejiyo ay ahayd oo aan markaysaga aynaan arag kaasaa laga soo ishtiqaaqa la odhanaya casaa iyo waxa la midka ah casaa lafteedu ictibaarkaa marka laga eego masdar inaan la shardinaynin ishtiqaaqa loo shardinaynin mushtaq waa tahay oo ictibaarkaas oo culamadu soo ku yidhahdaan waa hayru mushtaqo waa jaamid ictibaarka halkaa mushtaqa lagaga warramayo ka halkan lagaga warramaya waa kala duwan yihinoo farqaa udhexeeya yani saas yadaabaa lagu tawjiihin karaa calaa haadaa waxa weeye wax kasta waxaa laga dhigayaa inay mushtaq yihiin bal yushtaqu min masdarin muqadarin lam tantiq alcarabu bihi yani masdar inay muqadar ah oo carabi aynay ku hadlin laakiin inay ku hadasho ay ahayd oo aynay ku hadlin kaasaa laga soo ishtiqaaqay bay markaysaga ra'yigaasi u odhanaya wa calayhi falafcaalu ljaamidatu ka casaa mushtaqatun sidaa marka lagu socdo yani afcaasha jaamidkaa laftoodu waa mushtaq walaa yunaafi ishtiqaaqaha jumuuduha jumuudkeeduna ishtiqaaqeeda diidi maayo id laa munaafaata bayna aljumuudi walishtiqaaqi labadaas marka wax isdiidaya maaha miyaanad arag buu kuleeyahy erayga tabaaraka la yidhaahdo yani ficilkaas in la yidhi baraka laga soo ishtiqaaqa baraka ayaa laga soo ishtiqaaqa اشتقاق الجمع جمع إلا سو اشتقاق مما من الذي كل لقصو اشتقاق أفرد مفرد لقدي كذا مذكور كلا سو شيء لم إذا أتوا يبنان تعال والنفي شرط مصدر مصدر إلا شرط يديد ماذا الذي أيوه أو اشتقاق إن مصدر لو شرط يديد ماذا الذي يعني قد عهد قد عهد ولا أقالي وعند فقد الوصف وصف مركا لوايو لا يشتق يعني وصف مركا لوايو أو وصف قاسيان ذات ذا قصونا وحبلغ ما اشتقاقه وأعوز وحصيغي المعتزلي المعتزلية وذاتك معتزلي وحصيغي وباهضي الحق حق أيا سيغي وحوينو تلمامية ذاتذا هدي وحوي وصفك آنو كسغنين oo macnihi marka masdarku aanu wasfiga ku sugnayn in wax laga ishtiqaaqaayo magac looga sameeyaa daatada ma suurooyo oo in la yidhaahdo daato kale wasfi ku sugan ayaan ayaan daatada daato kale wasfi ku sugan ayaan magac uga ishtiqaaqayaa daatadan wax suurooba maaha muctasiladu qaacidada noocaasa waa khilaafeenoo waxay yidhaahdeen kalaamuu ilaahay geed ku abuuray geed kalaamuu ilaahay geed ku abuuray ayaan markaa magac ilaahay looga ishtiqaaqayaa oo lagu sifaynayaa inuu yahay mutakallimun lagu magacaabaya mutakallimun ayaa lagu magacaabaya kalaamkaasina inuu isaga daatadiisa ku qumay ma aha oo isaga wasfi ku sugan inuu yahay ma aha laakiin maxal kale wasfi ku qumay ayaa magac looga samaynaya bay yidhaha rabbi oo la odhanaya ilaahay waa mutakallim wuxuuna mutakallim ku yahay balka bilkalaami aladii qaama bishajarati geed geedka markaysaga hadalkii uu ku abuuray ee ku qumay ayuu markaysaga waxa mutakallim ku yahay culammadu waa diidaanoo waxay yidhaahdeen yacni maxalka markaa uu wasfigu ku qumay ayuunbaa waxa weeye looga ishtiqaaqaya haddii sidaas markaa aan la odhan waxaa ka dhalanaysa wax baatila oo cuqaladu isku waafaqsan yihiin baatilnimadiis ayaa ka dhalanaysa oo in la yidhahdo cumiga iyo indhala'aanta fulaan ku sugan baa hebel oo indha qaba aan magac uga dhalinayaayo waxaan odhanayaa hebel waa acmaayo waa indhala'ye oo maxaad indhala'ye ugu magacawday inankiisaa indhale oo sidaasaan ugu magacaabay inuu acma yahay sidaasaan ugu magacaabay ama in la yidhahdo hebel waa basiiroo waxbuu arkayaa oo basiir maxaad ugu magacawday basarku wuxuu ku qumay oo markaysagaa ku sugan yahay inankiisuu ku sugan yahay ama fulaan kaleu ku sugan yahay markaa arag aragga hebel ku sugan baan markaa isaga markaa magac uga sameeyey sidaas yadaa in la yidhaahdaa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa in la hebel miya maydun weeyo waa dhinto ma nool oo maxaad mayd ugu magacawday soo kaa dhaqdhaqaaqayee nool waxaan mayd ugu magacaabay hebel baa dhintay oo sidaasaan mayd ugu magacaabay buu markaa weyey dee haddii markaa maydti uu hebel dhintay hebelka inaad magac uga samayso daatadu wasfigu ku qumay bay ekayde inaad hebel kala tidhaahdo magac baan uga samaynaya wax suuroobi karo oo markaa macquula ma aha sidaasi leeg baynay u dhici karin in la yidhaahdo kalaamka geed lagu abuuray geedkaa ku qumay geedkii isaga ku sifayn maayo waa mutakallimatun yacni geeddu odhan maayo geeddaa hadlaysa odhan maayee kalaamka ilaahay baan markaa magac uga yacni uga dhambalaya yacni arrinka noocaasi wax suuroobi kara maaha qolyaha ashaacirada laftoodu sidaasay u radiyaan oo qaacidada noocaasa waa cuskadaan wadaadka markaa kitaabka qorayna waa ashcari marka waxa weeye halkan qudhiisa waxa uu tilmaamayaa qaacidada lagu radinayo muctasilada ha yeeshee waxa weeye qaacidada muctasilada lagu radinayo laftoodii marka hore ashaaciradu ha qiraane marka dambe waa gadab waa garab mareen marka hore waa qireenoo waa kuwaasoo waxay kula ixtijaajeen oo kula doodeen muctasilada kalaam hadalka lagu abuuray markaa geed lagu abuuray ilaahay magac in looga sameeyo looga ishtiqaaqa wax dhici kara ma aha waana arrin baatila ayay markiisa waxay yidhahdeen maxalkaa wasfigu ku qumunbaa magac in looga sameeyo looga ishtiqaaqa ay suuroobi kartaaye maxal kalaa magac looga ishtiqaaqaya wax dhici kara ma aha ha yeeshee sidaas ha yidhaahdaane haddana ashaacirada badankoodu waxay ku tageen kutubtoodana ku tansiisiyeen in waxa weeye kalaamka rabbi ay ku magacaabeen mutakallim waxay yidhaahdeen macaanidu ilaahay daatadiisa waa ku suganta laakiin kalaamka xuruufta u saaxiibka ah ee ay ka mid yihiin waxa weeye kutubta munasalka ah ee xuruufta ka koobane ay tahay ay ka mid tahay waxay yidhaahdeen makhluuq weeyaan bay yidhaahdeen oo maxaa makhluuq ugu magacawdeen makhluuq waxaanu ugu magacawnay bay yidhaahdeen yacni afar qowl baanu mid ka qabnaa bay yidhaahdeen oo culammadeedu isugu khilaafeen hadalkan xuruufta u saaxiibkaa ilaahay xaraf iyo sawd midnaba kuma hadlee jibriil baa ku hadlay qowlay a'immadayadu yidhaahdeen weeye qowl labaad ka bedelo waxay yidhaahdeen marka waxa weeye waxa ku hadlay nebi maxamed hadalkiisii weeye oo hadalkan waxa weeye marka lagu itlaaqayo kalaamullaahi ictibaarka inuu hadalkii ilaahay ku tusinaya loogu magacaabay daatadu hadalkii ilaahay xaqiiqatan uma aha daata ahaan hadalkii ilaahay xaqiiqatan uma aha sidaas yada abay yidhaahdeen muxamed baa ku hadlay labadaa qolaba waxay cuskadeen innahu laqawlu rasuulin kariimin bay cuskadeen aayaadka kale ee muxkamaadkaana waa ka tageen naskaa tashaabuhu ku sugan yahayna waa cuskadeen iyadoo marka yani yada lafteeda siyaaqa aayaadkaasi ay caddaynayaan in nisbada loo nisbeeyo nisbatu tabliiq ay tahay inahu laqawlu rasuulin kariim wamaa huwa biqawli shaacirin qaliilan maa tu'minuun walaa biqawli kaa'inin qaliilan maa tadakkaruun tanziilun min rabbi alcaalamiin siyaaqa aayaddaabaa lagu caddeeyey inuu munazal yahay marka waxa weeye idaafadu maxay tahay waa idaafatu tabliiqin yani marka waa idaafo tabliiqa iyo gudasho ah oo keliya weeye aayadda kalena waa la mid wamaa huwa cala alghaybi bidanin baa yani markaa ku jirta inahu laqawlu rasuulin kariim dii quwatin cinda di lcarshi makiin muطaacin uma amiin wama saaxibukum bimajnuun walaqad ra'aahu bilufuq lmubiin wama huwa cala alghaybi bidaniin marka waxa weeye haybka markaa kuma aha bidaniinin yani markaa mid bakiil ku ah ma aha bidaniinin qiraa'o kale oo sabciya ah waxaa la akhriyey bidaai lmushaalati yacni da'dii dhibicda lahayd baa la akhriyey marka taa la yidhahdana waxa weeye bidaniinin ay bimutahamin mid lagu tuhmaysanayo oo waxaanu ilaahay odhan uu iska odhanayo yacni ma aha sidaas yadaa weeye marka calaa kulli xaal yacni waxa weeye qowl kale oo saddexaad ay qabaan waxay tahay kalaamkan xuruufta u saaxiibka ah ee qur'aanku ka mid yahay waxa ay yidhaahdeen waa markaa ilaahay wuxuu ku abuuray lawxulmaxfuudka lawxulmaxfuudka markii lagu abuuraa laga soo dejiyey bay yidhahdeen qowl kaloo afraadna waxay yidhahdeen hawadaa lagu abuuray marka waxa weeye qaaciidadoodii lafteedii haddii lagu socdo haddii waxa weeye jibriil ku hadlay in hadalkii jibriil la yidhaahday ahayd weeyaan oo yani qaala allahu iyo yaquulullaahu aan la odhana markaysaga la yidhahdo qaala jibriilu jibriil wuxuu yidhi ama la yidhahdo jibriil baa ku hadlay oo jibriil baa yidhi yacni sidaas in loogu ishtiqaaqay ahaydee ilaahay magac in looga ishtiqaaqoo la yidhaahdo waa mutakalim ilaahay oo waa hadlaya cala sabiil akhbaar baa looga jeedaa cinda ahli sunna waljamaaca asmaada ilaahay waa tawqiifiya cala annas yacni markaa ma suuroobayso ma suuroobayso in la yidhaahdo waxa weeye waxaan ugu magacaabayaa kalaamku jibriil ku hadlay xurufta u saaxiibkaayd baan ilaahay magac uga samaynayaa taas wax dhici kara maaha haddii waxa weeye muxamed ku hadlay oo hadalkiisii ay tahay asaalatan ugu hadlay kan xuruufta ku saaxiibku saaxiibkii uu yahay kuwuu nebi maxamed ku hadlo hadalkiisii ah dee in nebi maxamed lagu sifeeyo inuu isagu ku hadlay ahayd ama magac looga sameeyo in ilaahay magac looga sameeyo ama lagu sifeeyo ma ahayd waxaa la mid a haddii la yidhahdo lawxulmaxfuudkaa lagu abuuray maxaa loo odhan waayey geedkaa sheegayseen bay la mid tahay muctasiladu ay yidhaahdeen markaa radinayseen geedkii muctasiladu ay sheegayseen markaa radinayseen ee aad tidhahdeen geedka maxaa magaca looga dhalin waayey oo looga dhambali waaye oo loo odhan waaye shajaratun mutakallimatun waa geed hadlaysa maxaa loo odhan waaye waa yani markaa lawxulmaxfuud hadlaya maxaa loo odhan waaye kalaamka looxa maxaa loogu sifayn waaye ama loogu magacaabi waayo isaga loogu ishtiqaaqi waayo markaad tidhaahdeen hawadaa lagu abuurayna maxaa hawada magac looga samayn waayo loogu ishtiqaaqi waayo loo odhan waaye hawadaa hadlaysa maxaa sidaa loo odhan waaye marka qaacidadan oo ay marka hore qireen qolada marka ashaacirada la yidhahdaa markii dambe waa dacal mareen kutubtoodayna ku tansiisiyeen ku tilmaameen kalaam haddii la sheegayo ma macaanida ilaahay daatadiisa ku sugnayd ee aan iyadu sooba infisaali karin loo jeed ee in la maqlaa aynay suuragal ahayna dhici karin haddii taa loo jeedo waa wax ilaahay daatadiisa ku jiro oo waxaasi makhluuq ma ah laakiin haddii laga wado looga jeedo kalaamka xuruufta u saaxiibka ah yacni haddii looga jeedo yacni haddii kaas looga jeedo kaasi shaki waxaan lahayn bay yidhaahdeen makhluuq inuu yahay laakiin waxay yidhahdeen maqaamu tacliim mooyaane meel kale in laga sheegaa ma bannaana bay yidhahdeen oo mumtanic weeyaan bay yidhahdeen sida waxa weeye baajuuriguba uu ku sheegayo markaa tuxfatulmuriidka uu ku tilmaamayo sharaxa jawharada calaa kulli xaal masala markaa dee ahlucilmiguba saa ku tilmaameen bay markaa tahay horena waa usoo ishaaray yacni kutubta laga qoraa markaysaga la raajici karaa marka waxa weeye yacni mas'aladaas ta uu ku tilmaamayaa waa qaacidadaas weeye yacni wasfigu hadduu maxal ku qumo maxalkaasaa magac looga ishtiqaaqaayo maxal kale in magac looga ishtiqaaqa ma suuragal ah وعند فقد الوصف ولا يشتق لما اشتقاق عند فقد الوصف وصف مركا لوايو محل لقوايو إن وحلا اشتقاقا ما صورة قال وصف محل كلا قمين سقل لو صو اشتقاقا وحبع كرماها وأعوز واسيقيا المعتزلية وذاتك معتزلي قال حق حقي باسيقي وكذا عدة طريقة معتزلة الراعدة لكن مركي ورموش ستين خلافتي أشاعر كمدينة وحوي يقنا واسيقي لك حق واسيقي وحيث ما ذو الاسم قام قد وجب وحيث ما ذو الاسم دور كستوكي اسم وصفي اسمك وصاحبك قام ومحلك كقم قد وجب وحا واجبي اه اشتق اي هو اشتقاق با واجبي دور كستا او وصفي وحوي اه يعني محلك كقم وصفي سوايرو يهي وصفي اسم صاحبه وحكا احترازي وصفي عن اسم بلهيد tusaalihiisu waxay ahaatay wasfigaan isimka lahayn sida anwaacda rawaa'ixda ama anwaacda uraha ee kala duduwan noocyo badan baan magacyo lahayn magac laga ishtiqaaqo wasfi ahaan waa la sheegaa laakiin magac laga dhaliyo marka isagaa aan lahayn kuwa aan magaca lahaynin markaa magac loo ishtiqaaqa ma suuragal aha laakiin wasfi kasta oo magac markaa yacni leh oo magac markaa loo ishtiqaaqayo leh waxa waajiba maxalka hadduu ku qumo in loo ishtiqaaqa waa waajib oo daato kasta oo sawaad ku sugan yahay in aswad la yidhaahdaa waa laazim daato kasta oo bayaad ku sugan yahay in abyad la yidhaahdaa waa laazim yacni daato kastaoo qudra ku sugan tahay in qaadir la yidhaahdaa waa laazim wahaakada waxaysumaa goor kastoo yacni dulismi ay wasfun wasfi oo dulismi ismi u saaxiibi qaama uu markaa maxalka ku qumay qad wajaba waxa waajibay huwa ishtiqaaqa waajibi وفرعه فرعيس يعني فرع وصفه مشتق منه أي انتصب وأبترصد إلى الحقيقة وأبترصد قورما لدى بقاء الأصل أصل كمرك وكباق النقضة في المحل محلك وكباق النقضة بحسب الإمكان السيدة الصورة قلك وكباق النقضة عند الجل علماء بدن كودة أكتودة حقيق كيه ثالثها قولك صدحة يا الإجماع ووافقسني لا يسكو وافقسني هاي حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى حيثما طرى طرى أبي أهيدو دود إبدال بالوسمي النظم يدرتي حيثما طرى قرت مركا كسو دريي على المحل محل كو كسو دريي ما يرى وحلقو أكسو يهي مناقضا إنو يهي وحلينو لدكو يهي وصفقي هور يعني هدو آه محل كسو دريي وحلدكو وصفقي هور مقع لغا سميي in magacii markaa lagu magacaabaa ma suuroobayso calayhi yubna khilaafkaa la soo sheegay waxaa lagu dhisayaa man rama almutallaqa kii markaysagaa furay gabadhi kii markaa yacni ganay oo zina ku ganay almutallaqata gabadhii markaa zinada gabadhii markaa la furay gabadhii gabadhii mutallaqada ahayd ee talaaqa baa'inka ahayd la furay ayuu dabeed ninkii furay haddana zina ku ganay فبعضهم بعض علماء كمد النفا وادي لعنك وبعض بعض علماء كمد حققه هو تحقيق شيء بمعنى واسقيا اعتبار كإنه زوجة أهان جرتي أيو مركي إساوحا لعانك واسقيا ويلوا مركي إساوحا طلعنا فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس وحاونوت الماما يا مشتق منه يا مشتق أيها الكنينو الشيء يا وحليا مشتقة فرعه إلا أصل وحا مشتق منه جئ فرعنا وحا ويهاي مشتق ويهاي مشتق اه حقيقه وابتر صدوه حلورنا يهو حقيقه قرم حقيقيه ومرك أصلك أو مشتق منه جئ وصفه وحلق سوى اشتقاق محلك وكسو يهاي أما كمال كيسا وكسو يهاي أما هدو يهاي شيء أسو يهاي شيئا فشيئا وصيالا ويهاينا جزك أقدم بيه إنه كسو يهاي حتى يعين كاسياد أتهاي ayaa waxa weeye uu xaqiiqaya haddii waxa weeye masalan qudro ay qofka ku sugan tahay waxaa la odhanayaa qaadir inuu yahay xaqiiqatan weeye qaadir waa mushtaqi waa faraci marka faracaas oo qaadirun ahay xaqiiqo wuxuu yahay intay qudro wasfiga ah ay markaa ku baaqi tahay maxalka عالم وحيها انت وصفك علمي كسوغيا حي وحيها انت وصفك حياته او مشتق منه قيل له ويالي انت مركا محلك كسوغنت hadii ay tahay wax markaa yacni wada sugnaanaya in dhammaanteed ay ku sugan tahay haddii ay tahay wax markaa yani shay anfa shay aan u suulaya oo bixasab ilimkaani markuu yahay muxuu kuu tilmaamayaa shaygiibaa wuxuu yahay shay markaa u tegaya si si yar oo soconaya ayuu yahay sida kalaamka oo kale yacni kalaamkii qadar ka midi intay ku sugantaho qadar hadale ay ku sugantaho hadalka aan laga xidhin hadalka intaan laga xidhin mutakalim inuu yahay xaqiiqatan wiili walow hadalkii wax badani ha tagaan oo ha socdo hadalkii iyadoo wax badani soo baxeen baa haddana qadar hadday ku baaqi yahay hadalkii ka midi maxalka ku baaqi yahay waxaa la odhanaya waa mutakalim mutakalim inuu yahayna waa xaqiiqe majaaz ma aha baa la odhanaya sidaas yada ah ayuu inoogu tilmaamay yani bixasab ilimkaani cinda aljulli laga soo gaaro qawl waa kaas qowl kale waaba diidayaayo wuxuu leeyahay markaa tawaquf buu sheegaya qowl kale oo saddexaad waxay yidhaahdeen maya xaqiiqu ku yahay yani markaa mushtaqaas xaqiiqa weeyaan inta waxa weeye walow maxalka haba ka suule eh inta wax kullidii maxalka aynay imanin xaqiiquu ku yahayo waa la sii istisxaabayaa bay yidhahdeen xaqiiqadii hore ku sugnaatay oo waxaa markaa yidhaahdeen qofkii dumar ahayd ee ninku uu furay ee dalaaqeed uu baa'in ahaa inta maxalkaa wax kullidii aanay meeshaa iman oo gabadhaa nin kale aynay guursan mutasawijo weeyo ninkaasi inuu qabi jiray darteed baa mutasawijo loogu itlaaqaya hadda imanka cidima qabtee waaba la furayoo yacni dalaaqeeduna baa'in buu ahaa intaa nin kale guursan mutasawijo waxaa loogu idlaaqayaa xaqiiqana ay ugu tahay inta waxa weeye aan nin kale guursan inay waxa weeye ictibaarkii hore ee inuu markaa ninkaasi qabi jiray laakiin hadduu nin kale guursado xaalka noocaasa waxa laysku waafaqsan yahay inaan mutasawijo loogu yacni zawjo loogu magacaabaynin ninkii hore inay u tahay waayo waxaa ka dhalanaysa laba nin in la yidhaha labadaba zawjay u tahay taasina wax sharciga dhici kara maaha oo in la yidhaha ninkii horena zawjay u tahay ninkanna zawjay u tahay labadubana waa xaqiiqo wax suuroobi kara maaha a waxaana ka dhalanaysa markaysagaa qof dumari laba nin inay ka wada dhaxal gasho ayaa ka dhalanaysa laasimka ka dhalanaya weeye walow yaynay iltizaaminba cidda sidaa ku tagtay markaa suuradaa waa laysku ogeliy maxalkii wax ku lidiya hadduu yimaado yacni waxa weeye xaalka noocaas ah majaaz ahaanu in loogu idlaaqo biictibaari maa kaan wixii ahaan jiray mooyaane in xaqiiqatan loogu idlaaqaa ma suuragal ah laakiin hadday dhacdo in lagu magacaabo waxaa loogu magacaabaya qof dumaroo nin qaba ayaa la yidhi waa afadii hebel bimacnaa waxaa loo jeeda hebel baa qabi jiray majaaz markaa weeyaane xaqiiqa ma aha sidaas iyadaabu inoo tilmaamay waxaa ku dhismaya masaladaas waxaa ku dhismaya qofkii dumar ahaydee alaaqeedu uu baa'inka ahaa hadduu ninkii zina ku gano markuu furay dabadeed alaaq baa'ina ma licaantamayaan inay zawjo u tahay darteed ma u licaantamayaan mise waxa weeye ma licaantamayaan ee gabadh ajnabiyada inuu zina ku ganay ayay la mid tahay oo waxay noqonaysaa hadduu markhaatiyadii soogi waayo in markaa xadulqadfi laga jaro khilaafka masaladaasay ku dhisan oo ciddii tidhi waxa weeye maya inta waxa weeye wasfigaa maxalkaa wax kullidii wasfi kullidii intaanu ku soo derrinin xaqiiqatan baa loogu itlaaqayaa ciddii tidhi waxay leeyihin markaysagaa waa licaantamaya walow talaaqu baa'inba ha ahaado laakiin ciddii tidhi waxa weeye maya markaa inta maxalka waxaasi ku baaqi yihiin ee ku sugan yihiin ayuunbaa yacni magac looga ishtiqaaqa oo qolada hore ah ladaa baqaa'i ilasli fi lmaxalli bixasabi ilimkaani cinda aljulli qolyaha ra'yigooda haddii lagu socdo ma licaantamayaan gabadh ajnabiyadoo dumarkaas ka mid ah ayuu markaa zina ku ganay haddii aanu markaysaga markhaatiyadii soo taagin waa in xadulqadfi laga jara wa farcuhu faraca markaa yacni ay leedahay wasfigu uu leeyahay waa muhtawaa mushtaqiye intasaba ila alxaqiiqati xaqiiqu uu abtirsaday goormuu xaqiiqo u abtirsaday ladaa baqaa'il asli asalku markuu ku baaqi yahay fi lmaxalli maxalka ku baaqi yahay bixasabi ilimkaani cinda aljulli yacni markaa uu ugu baaqi yahay sida suuragalka ah cinda aljulli culammada badankooda agtooda oo sida markaa yacni suuragalkaana wuxuu ka tilmaamaya hadduu isagoo dhammaystiran ku baaqi yahayna waa waa sidaas haddii waxa weeye uu yahay shay sayaal oo shay anfa shay aan u suulaya hadduu yahayna jus ka midii intuu baaqi yahay xaqiiquu ku yahay aalisuha aqwaasha keeda saddexeeya alijmaacu waafaqsanaan laysku waafaqay weeye ijmaac la isku waafaqay weeye inaanu xaqiiqo ku ahayn xaysumaa daraa goortuu ku soo dariyey cala almaxalli maxalka uu ku soo dariyey maa yuraa wax lagu og yahay munaaqidan munaaqid lagu ogsoon yahay xaalku ku soo dariyo xaalka inay majaastu ah inay xaqiiqo ahayn waa waafaqsanan la isku waafaqsan yahay calayhi yubna khilaafkaa waxaa lagu dhisayaa man rama almuallaqata gabadhii la furay talaaqa baa'inka ah ee kii ganay ee zina ku ganay ninkii qabay hadduu zina ku ninkii qabi jiray hadduu zina ku gano fa bacduhum bacdi culamada ka midii nafaa waa nafiyey oo waxa uu yidhi markaa licaan ka iman maayo ayuu yidhi wa bacdum bacdi culamada ka midina xaqaqahu waa sugay oo waa markaa taxqiijiyey oo wuxuu yidhi markaa licaan baa ka imanay ictibaarka inay zawjo ahaan jirtay darteed فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس فما يعني أي فالذي كسارق أي استقر كسارق سارق أكل كسقناضي حقيقة حقيقة وي في حالة التلبس حالة اللي قد احترايو حقيقة كويا إلا ذا المؤسسي شيخي مركا وحوي آه يعني أصولك أصاحبك أساسك كيد تشيي أكتيسة وحكت الماما يا سبك أيوغة تشيدة أو حالة النطق مركا لقوها ضلو حقيقة كويا بما جاء مسندا وحي مسند إساغو أهذا يمي يعني لغو هذا بماء بالذي كي لغو هذا جاء يمي مسندا حال مركا مسند يهي ويمي بمعنى وحوية هو يهي محكوم به إساق مركا الله حكوميه وغيره كاوحانين ومسند إليه العموم عام ما قد بدا مركا ظاهرتي فيه قدهيسة وعوينوت الماما يالكنا وعوينو الشيقية رأيقا هورا مركو ينو الشيقية أيها الدنا وحوينوت الماما يالكنا wixii markaa yani ismi faacil iyo ismi mafcuula ka saariqin wuxuu uga jeedaa yani wasnigaasoo kale wixii ku yimi oo yani ismu faacil ah wakada ismu mafcuulna waa la mide waxaa la yidhi wixii ismu faacil iyo ismu mafcuul wixii ah xaqiiqo goorma yihiin ra'yi wuxuu leeyahay xaqiiqo waxay yihiin marka ficilka lagu dhex jiray xaqiiqo ku yihiin ee haddii lagu magacaabo waxa weeye wuxuu ku sugnaan jiray haddii lagu magacaabo xaaladdaa waxaa la odhanayaa majaaznima loogu magacaabay biictibaari maa kaan hadduu wuxuu noqon doono ku dambayn doono lagu magacaabona waxaa la odhanayaa majaaznima loogu magacaabay biictibaari maa sayakuun waxa ahaan doona markaysaga iyadoo laga eegayo ayaa markaysaga majaaznimo loogu itlaaqay baa la odhanaya oo waxa weeye innaka mayitun calaa hada ra'yi marka lagu socdo mayitun waad dhiman doontaa mayitun waxaa loogu magacaabay biictibaari maa yakuunu waxa ahaan doona ayaa loogu magacaabo inuu dhiman doonaa meyit loogu magacaabay taas waxay odhanayaan calaa hada ra'yi marka lagu socdo waa majaaz haddii wax ahaan jiray loogu magacaabona sidaas ilag wuxuu ahaan jiray haddii loogu magacaabona sidaas ilaag waxaa la odhanayaa waa majaaz baa la odhanayaa laakiin xaqiiqo wuxuu ku yahay xaalka lagu dhex jiro oo keliya marka ismigaa faacil iyo ismigaa mafcuul waxaa isku khilaafsan goormuu xaqiiqo yahay goormuuse majaaz yahay qolyaha marka ahlulbalaaqaha iyo qolyaha ahlunaxwaha isku khilaafsan qolyaha ahlulbalaaqu waxay yidhahdeen xaalatu talabus oo marka lagu dhex jiro ayuu xaqiiqo yahay laakiin wuxuu ahaan jiray iyo waxa uu noqon doono labadaba haddii markaa loogu magacaabo waxaa la odhanayaa waa majaazi xaqiiqo ma aha baa la odhanayaa sidaas yadaa weya sidaana labada subkiba markaysaga waxaa raacay oo dariiqa balaaqiyiinta ayay mareen ra'yi kale waxaa ku tegay qolyaha nuxaadda ah oo waxay yidhaahdeen xaqiiqo wuxuu ku yahay xaaladda markaa lagu nudqayo ee lagu hadlayo ayuu markaa xaqiiqo ku yahay xaalka lagu hadlayo iyo xaalka markaa xaalad talabusna yacni waxa weeye farqaa u dhaxaynaya oo nowcan maa markaysaga waa kala duwanaya cumuum iyo khusuus baa udhaxeeya oo waxay noqon kartaa xaaladda lagu hadlaya xaalu talabus waxayna noqon kartaa xaalu talabus maraan ahayn ayay noqon kartaa marka markaa lagu hadlayo ayuu xaqiiqo ku yahay ha ahaado markaysagaa mid ficilkii lagu dhex jiro ama ha ahaado midaan lagu dhex jirin marka cumuum iyo khusuus min wejhina ayaa udhexeeya sidaas yada ah yani markaa weeyaan sidaasna waxaa qaatay markaa yani qaraafi shiikha la yidhaahda ee maalikiga abaa sidaas yada ah qaatay oo qolyaha nuxaadda dariiqoodu qaatay ha yeeshee markuu sidaas qaatay ayaa ishkaal baa yimi ishkaalka yimi waxay tahay نصوص الصور تيلا يولي الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذه الليلة حالة النطق بحقيقة كوية حالة آيات السود دقي سيعدي سنيستي حقيقة كتان صاد كان واقعا دم بس سنيستي حقا آيات دقا صوت له إلا حقيقة بكما هي مجازين يكون باقا دانيين miyna taasi keensanayn inay xadka laga jarin ila xaqiiqo kuma ahe majaaz bay ku yihiin wasaariqu wasaariqatu faqtacu aydiyahumaa baa la mida xaaladda aayaddu soo degaysa ee ilaahay uu ku hadlay markaasuu xaqiiqo ku ahaa markii dambe wuxuu noqonayaa majaaz ra'yigii naxwiyiinta markuu qaatay ishkaalkaasi ku soo baxay ayuu dabadeedna si ishkaalkii uga baxo ayuu dabadeedna wuxuu sameeyey marka isagaa tafsiil mas'aladii buu kala farqiyey markaasuu wuxuu yidhi war waxaas waxa weeye xaalatu nudqi inay noqotaa waa asar laakiin hadday tahay ismi faacil iyo ismi mafcuul waxaa loo kala qaadaya ma maxkuumu bihi ahaataya mise maxkuumu calayhi noqotaya ama bicibaara ukhraa ma musnad ahaataya mise musnadu ilayhi noqotaya haddii waxa weeye ay tahay musnadu ilayhi oo ka xukunka loo tiirinayo mukhbaru canhuga isaga laga warramayo haddii ay tahay xaalka noocaasa mar walba zamankii maadiga ka jooga ka soo socda intaba xaqiiqay ku tahay sidaa waxaan u yidhi buu yidhi waxa markaa yacni yani laysku waafaqsan yahay wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa inay soo gudageli doonaan bimari zamaan wax alla wixii u xada xaqiiqana inuu ku yahay waa laysku waafaqsan yahay ijmaacaas si loo badbaadiyo ayaa markaa sidaas iyadaa loo yidhi sidaas aawadeed hadday maxkuumu calayhi tahay cumuum weeye oo zamankii tegay ka jooga ka soo socda intaba xaqiiqay ku tahay yacni markaa wax tafsiila lama gelinayo mar walba waa xaqiiqo nusuustaa soo aroortayna waa caynkaas xaqiiqa ku tahay zamanka saba oo kii waxa weeye hore u sinaystay miyaynay ka dhalanayn ama hore wax u xaday ee xaaladda aayaddu soo degtay ka hor ama wax xaday ama sinaystay inuu isaguna saariq yahay ama zaani yahay miyaynay ka dhalanoo la yidhahdo xadka kooga ishkaalka laftiisana waxaa ka jawaabaya markaa shanqiidiga ayaa ka jawaabaya oo waxa uu odhanayaa wakhtigaa uu xaday ama uu sinaystay aayadda ka horaysay hadduu gaal ahaa yani islaamnimadaa ka burisay alislaamu yajubu maa qablah hadduu gaal aanu ahayna muslim uu ahaana cudurdaar buu haystaayo yani mu ogayn arrinkani markaa muxaram inuu ka yahay ma ogeyn marka inaanu xaaraam ka ahayn darteed ayaan xadka looga jarayne inaanu waxa weeye wasfigan aanu ku xaqiiqoobaynin saariq inuu yahay iyo daali inuu yahay yani markaa ma aha waxa marka aan xadka looga jarayn xadka waxaan looga jarayn waa in arrinkaasi aanu xaaraan ka ahayn markaas wamaa kaana allahu liyudila qawman bacda ida daahum xataa yubayina lahum maa yattaquun halkaas buu ka saaray markuu yidhi maxkuumu bihi iyo maxkuumu calayhi waxaa markaa la yidhi oo maxaad ka yeelaysaa faqtulu lmushrikiina almushrikiina haddii istilaaxaadkii markaa musnadu ilayhi laga yaqaanay ama maxkuumu calayhi loo yaqaanay haddii la yidhaahdo almushrikiina waa mafcuulu bihi mafcuulu bihina musnadu ilayhina ma aha cibaarada kale haddaad ka cabirtana maxkuumu calayhina ma aha maxaad markaa taa lafteeda ka yeeli cibaarada ugama wada buu ihi musnadu ilayhi markaan tilmaamayo ama maxkuumu calayhi isqilaaxa halkaa loo yaqaano ugama jeedo ee wax alla wixii maxkuumu bihi aan ahayn waxaa lo odhanayaa mafcuulna ha ahaadana waa maxkuumu calayhi baan halkan uga jeedaayoo ka wadaa buuri sidaasaan uga jeedaa marka halkan waxay noqonaysaa aladiina hum mushrikuuna bay macnuhu ka dhigan tahay kuwii mushrikiinta ahaaday marka ictibaarkaas maadaama ay sidaas tahay kuwaa laaya baa layidhi marka waxaa laga tilmaamaya maxkuumu calayhiga inay ugu guda jiraan buuri maxkuumu calayhiga ayay laft yani laftooda ugu guda jiraan halkaasuu markaa ka saaray yani markaa sheikha qaraafi la yidhahdaa
sheekha la yidhahdo zarkashi kitaabkiisa albaxr muxiita la yidhaahdo isaguna masalada noocaasa si kale ayuu ishkaal bixinayaa oo wuxuu odhanayaa ismiga faacil markuu yimaado waxaa loo isticmaalaa laba siba mar waxaa loo isticmaalaa in looga jeedo daatun muttasifatun bikadaa waxa marba la sheegaya in laleeyahay daato ku sifaysan iyadoo aan la milicsanaynin wax waktiya oo haddii assaariq la yidhaahdo in loo jeedo daato sariqa ku sifaysan laakiin wax zamana aan la milicsanaynin mar saasaa loo isticmaalaa marna waxaa loo isticmaalaa in looga jeedo daatun muttasifatun bisariqa iyada oo zamanna la milicsanayo labadaas yood baa loo isticmaalaa haddii looga jeedo daato ku sifaysan sariqo ama darbi ku sifaysan ama markaa qatli ku sifaysan alqaatil addaarib assaariq haddii sidaas looga jeedo oo aan wax zaman la yidhahdo la milicsanaynin waxaa la odhanayaa mar walba xaqiiqay tahay mar walba zamankii tegay ka joogay ee ka soo socda intaba xaqiiqay ku tahay haddii laakiin zaman la milicsanayo oo looga jeedo wakhtiga xaaliga ah ayuu markaa wax xaday ama wax garaacay ama wax dilay haddii sidaa looga jeedo xaqiiqo wuxuu ku yahay xaalu tarabus marka ficilka lagu guda jiro ayuu xaqiiqo ku yahay wixii ka horeeya ama wixii ka dambeeyana wuxuu ku noqonayaa majaaz ayuu ku noqonayaa halkaasuu sarkashuna ka saaray isaguna sidaas ayuu markaa ku ishkaal bixiyey kitaabkiisa albaxru lmuxiita la yidhahdo waana kitaab aada u qayim ah oo u faa'iido badan
waxa uu ihi famaa ka saariqina famaa ay faladii kii ka saariqin ay istaqara ka saariqin saariq oo kale ku sugnaaday bimacnaa ismu faacil wixii ahaaday ismu mafcuulna waa la mida xaqiiqatu weeye fii xaalati talabusi marka lagu dhex jiro ficilka ayuu xaqiiqo ku yahay lada lmu'asisi kii aasaasyada markaysa waxaan markaa dhigay ee dejiyey afkiisa subkii buu ujeeda aw xaalati nudqi marka lagu hadlayo ayuu xaqiiqo ku yahay bimaa ay biladii kii lagu hadlayo jaa yimi musnadan yacni xaalu markaysagaa musnad uu yahay oo bimacnaa waxa weeye zaydun daaribun marka la yidhaahdo zayd baa wax garaacaya daaribun waa musnad zaydun qaa'imun marka la yidhaahdo oo khabarku wuxuu noqonayaa musnad buu noqonaya khabarku wuxuu noqonayaa musnad yacni musnadu ilayhiguna waxa weeye mubtadaha iyo markaysa waxaan markaa wax allo wixii markaa aan musnad ahayn oo dhan waxay soo gudagelayaan musnadu ilayhi ayay ictibaarka usoo gudagelayan walow mafcuulna ha ahaadaan wagayruhu wixii aan musnad ahayn wixii aan musnad ahayn alcumuumu caamnimaa qadbadaa daahirtay fiihi gudihiisa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka